ururka samafalka caawiya ayaa deeq raashiina gaarsiiyey qoysaska danyarta ee ku nool degmada dayniile ee gobolka banaadir deeqdan ay soo dhiibeen walaalo muxsiniin oo ku nool dalka norway ayaa ka koobnayd bur bariis sokor iyo saliid qaar ka mid a dhallinyarada ururka samafalka caawiya ee deeqdan loo wakiisha ayaa ka waramaya deeqdan walaalaha muslimiinta ah ee joogaan dalka norway oo maanta noo soo dhiibay annagoo ah ururka samafalka caawiye kana kooban dhallinyaro waxbaratay fasax ku jirta maantana u taagan berina u taagnaa doonaan inay walaaladooda muslimiinta dhibaataysan inay caawiyaan insha allah wax weliba annaga deeq ah naga soo gaartay norway walalaha muslimiinta na soo gaarsiiyeen waanu soo gaarsiinay ayagana duca iyo waxay u baahan yihiin naga soo dalbadeen insha allah marka wax weliba qof walba oo dhibaataysanna insha allah ilahay dhibka qaadi karo laakiin inta annaga aan garab taagnaan karno waa garab taagnaanaynaa
kaamka kobciye sidoo kale waxaa mahad gaara u jeedinaa walaalaha soo dhiibteen walaalaha norway joogo ee soo dhiibtay deeqdan ay ugu talagaleen ilaa iyo soddon iyo shan qoys oo ah deeq raashiin iyo saliid iyo baas iyo wax iskugu jiraan sidoo kale waxaa mahad gaar lah walaalaha aan la wadaagnay baahiyaha dadkaas oo ilaahay noo suurgeliyay inaan la wadaagno maanta farxad weyn inoo tahay inaan aragno kaamka kumciye maanta waa soo gaarsiinay ha ahaatee waxaa ka jirta dhibaato badan oo ah daawo la-aan maxaa la yidhaha hoy la-aan maxaa la yidhahdaa yosheeg biyo la-aan intaasba waxaan ugu codsanaynaa ummadda muslimiinta ah inay la soo gaaraan annaka intay nala soo deeqiyey waa keennay qaar ka mida bulshadii ka faa'iidaysatay deeqdan ayaa ka mahad celiyey runtii waxaan maanta na soo gaaray deeq ay na soo gaarsiiyeen dad walaal ah oo soomaaliyeed oy ayagu iska soo xilqaameen ayna soo gaarsiiyeen dad walaalahooda oo dhibban oo ku nool degmada daynile gaar ahaan bangalo meel la yidhaahdo kobciye santar una ay soo xuleen dadkii ugu liitay oo maadaama baahyuhu ay badan yihiin waxaa nool siiyey raashinana la siiyey raashinaa la saliid baastana la siiyey waa mahadsantii jesika laahu intii ni kaalmayti ile kaalmay insha allah waa baahaneen waa dherigni alxamdulilah walaalyaalkan waxaa laga halay ilaahayna soo dhammaatir wax ilaahay og alla hasay waa mahadsantiin boqor alla siin yaal allankiinaa surni alxamdu alshukru walbarakle alla siinsay deeqdan raashiinka ayaa wax badan u tari doonta qoysaskii ka faa'iidaystay